arimnimaadno universal t v universal t v waxay wadaahay waa insidema oo dad kale isku dara weeye iyo kicin bulsho waxaan rabaa marka wariyuhu dee anagu cidnama ceyrsano mana raadsanayno waxay doonaan bayna ku hadlaan waxay doonaan bayna qoraan laakiin waxaan rabaa wuxuu inay tahay qofku moogtahay xor iskama ah wuxuu doona inuu sabi wariyuhu ku hadlo oo kabacdina uu kaarka wariyaha isticmaalaya wariya anaa waxaan doonaan ku hadlaya adduunka waa la isdacweeya waa la sugareeyaa maxkamadaha la isla aadaa marka annagu wixii ka baxsan khalkhal abuurid iyo iyo shido in la dhaliyo qolka fikirkiisa u hadlo maal bay hadlaan dadka xorriyadda fikradooda ka hadlaan dowladda la dhaliila ciddii marka hadlayso oo dowladda wax u sheegaysa oo mucaaridna wax ugu sheegaysa dowladda waxba kama qabto waa loo sheegi karaa waa lala hadli karaa laakiin de markii qalkhal yani iyo instability rabta inaad wadanka ka suubiso dataa la yeeli mayo moogtahay wadanku sharci iyo nidaam buu leeyahay marka anaguna waxaan u malaynayaa dowlada naga horeeyaa jiray oo aad la soo shaqayseen da adu waqtigaas jirtay marka idinka laftiina qiyaasi kartaan shalay xorriyaddu saxaafaddu si eeday maanta say tahay